نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى dersigii inoo socday oo ahaa shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu qaadanaynaa caawa haddii rabiidmo dersigii lixaad waxaynu ku dhex jirnay baabkii koowaad oo ahaa almar'at almuslima maca rabbihaa qodobka shan iyo labaatan ayaynu ka bilaabeynaa caawa oo baabkaa ka mid ah oo odranaya muctazatn bishaksiyatiha alislaamiya wa diinaha alxaq jayid qodobka shan iyo labaatan wuxuu odhanayaa qodobkaasi muctazatun ay waxaynu qodobkii ka horreeyay waxaynu kusoo sharaxnay gabadha muslimadda ah inay diinteeda u nusraynayso oo diinteeda u dadaalayso haddii marka ay diinteedii usoo nusrayso oo diinteeda u dadaalayso waxaa la rabaa gabadha muslimadda ah inay ku faanto diinteeda oo cizi iyo sharaf oo dhan ay diinteeda ka raadiso ma jira cizi kale iyo sharaf kale meel laga raadiyo ilaa diinta islaamka mooye diinteeda marka iyo shaksiyadeeda inay kor u qaadaa la rabaa ma aha inay dhulka isdhigto oo ay u malayso ciziga iyo sharaftu in ay tahay in lagu daydo gabdhaha gaalada ah bal cizigi iyo sharafti iyo wanaag oo dhan waxa weeye gabadhu inay diinteeda ku faanto oo ay ku dayato gabdhihii ummahaatulmu'miniin gabdhihii saalixaadka ahaa oo saxaabada min asaxaabati wataabiciin asalaf asaalix inay ku dayato oo say diinta ugu nusraynaysay ay diinteeda ogaato wanaag oo dhan inuu diinteeda ku sugan yahay waxaa muhiim jiddana inay gabadhu ogaato maanta waxaynu arkaynaa bilow aadniga ama gaalada ama meel walba waxaa la leeyahay xuquuqu lislaam xuquuqu linsaan ama xuquuqu lmar'a ama qofka xuquuqdiisa in la ilaaliyo ayay waxa weeye keenayaan laakiin bal aynu fiirino diinta islaamka oo kun iyo shan boqol iyo ziyaado qarni maraysa ayaa ay ku caddahay allihii subxaana qaadirkaa markuu diinta islaamka soo dejiyey wuxuu aada iyo aada u qiimeeyey gabadha muslimadda xuquuqul mar'a almuslima oo kaamila oo dhammaystiran waxay ka helaysaa diinta islaamka waa markii diinta lagu dhaqmayo marka laba yaan la isku khaldin in ninka muslimka ahi inuu intuu khalad sameeyo uu gabadhii uu qabo muslimadaadi uu khalad ku sameeyo oo xaqeedii uu ku tunto iyo diinta islaamku waxay u jidaysay diinta islaamku way dhowrtay gabadha muslimada ah xuquuqdeeda aada iyo aad bayna u qiimaysay oo waxa weeye ay caddaysay walahuna mithlu aladi calayhina bilmacruuf bali markii gabadha iyo ninka iyo xaaskiisa laga hadlayey wax walba oo macruufa oo wanaaga oo gabadha laga rabo ayaan ayaa waxa weeye gabadhuna ay leedahay ma aha inuu ninka keliya uu xuquuq leeyahay oo markaas ay iyadu tahay addoon oo kale la gabadhu waxay leedahay xuquuq inta uu ninku ku leeyahay oo kale qof walbana waxaa la rabaa marka xaqiisii inuu ka soo baxo haddaba maanta hadalka faariqa oo gabdhaheenina ay ku kadsoomeen oo ay moodeen markay qurbaa yimaadeen kuwo badan ilaa kuwo ilaahay u naxariisto oo ka badbaadiye mooye ay u maleeyeen in xuquuqdooda lagu tuman jiray oo waxyaalaha dadka jaahiligaah ay samaynayaan ay moodeen islaamkuna inuu saa yahay bal marka waxaynu isbarbar dhigaynaa bal islaamka xilligii uu soo bilaabmay suu gabadha muslimaddaa u sharfay oo u qaymeeyey iyo quruuntii dhoweyd oo haddeerba qarnigan hadda dhammaaday oo qarni cishriin qarnigan hadda dhammaaday oo labada kun dhexdiisii ama bilowgiisii sida ay ku noolaayeen waxa weeye waddamadan yurubta ama america ama keyrkoodba sida ay xuquuqda bal ay siin jireen qofka dumarka wuxuu halkan ku keenay mualifku aad iyo aad taariikhu badan oo taariikhul islaam inuu caddeeyey diinta islaamku inay caddaysay gabadha muslimadaah inay xuquuqdeedu ay aad iyo aad u sarrayso laqad aclana alislaam fi dalika alwaqt ay fi awali lislaam xilligii ugu horreeyey ayuu islaamku waxa uu caddeeyey oo iclaamiyey ana annisaaa shaqaa'iq arijaal dumarku inay raggoo kale yihiin xagga xuquuqda waayo xadiis saxiixa ku sugnaaday inuu nebigu yidhi ina annisaaa shaqaa'iq arijaal dumarka iyo raggu waa isku mid xagga xuquuqda xagga cibaadada xagga ijtimaaciga nooc walba waa isku mid waayo kullukum min aadam wa aadam khuliqa min turaab nabiyullaahi aadam baa laga wada yimid aadamna waxaa ilaahay ka abuuray ciidda allihii subxaana qaadirkaana markuu ka hadlayey waxa weeye rag iyo dumarba camalka ay sameeyaan inuu qof walba camalkiisa leeyahay oo aan farqi u dhaxaynin ducadooda la aqbalayo dadkii wan wanaagsanaa fii suurati aali cimraan markuu ilaahay kaga sheekeynayey aakhirkii wuxuu ku gebagabeeyey ducadii dheerayd oo dadka mu'miniinta ah ay weydiisanayeen ilaahay wuxuu ilaahay ku gebagabeeyey fastajaaba lahum rabbuhum anii laa udiicu camala caamilin minkum min dakarin aw unthaa bacdukum min bacd ilaahaygi subxaana qaadirkaa wuxuu caddeeyey bacdukum min bacdi macnaa qof walba wixii camala oo uu samaysto ilaahay wuxuu yidhi laga ka dayici mayno rag iyo dumar kuu doona ha noqdo qaarkiinba qaarka kaley ka yimaadeen laa farqa baynakum oo rag iyo dumar ilaah baa idinka kala dhigay laakiin xagga xuquuqda xagga cibaadada xagga ajarka xagga qiimaha iyo waxa weeye karaamaynta kulligiin isku mid baatiin allihii subxaana qaadirkaa waa caddeeyey waxauna uu yihi ina akramakum cinda allahi atqaakum markuu ilaahay marka leeyahy ina akramakum ilahay aada wuxuu ku bilaabay ya ayuha annaas annaasna waa rag iyo dumarba kulli marka isku keeno rag iyo dumar be ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtiis agtii waxaa idinku qiimo badan ugu karaamo badan oo ugu wanaagsan qofka taqiga rag iyo dumarba kuu doona ha noqdo sidoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam baayaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annisa cala alislaam markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam la baayactamay ragga oo beeco la galay beecadu waa ballan adag oo la yska qaado waxaana qaadi kara beecada imaamka oo waxa weye dad badan baa maanta ku khaldamay inay ama jamaaco gaara ama xisbi gaara ama koox gaara ay jamaaco intay samaysato oo tiraada hebel baa amiir noo ah ay dadka beeco ka qaadaan waa baatil wey baycat lxisbiya la yidhaha mana banaana xaaraam wey oo diinta islaamka kuma banaana bayca waa ballan iyo miitaaq la wada gelayo xilligii nebigu joogay nebigaa dadka ka qaadayey isagaa waxa weeye u banaanay markuu nebigu uu maaragtay geeriyoodana sala allahu calayh wasalam waxaa ka qaadayey imaamkii la doortay abubakr kabacdi cumar wa haluma jara kulli ilaa qiyaami saaca markii la helo imaam oo waxa weeye ninkii markaa meesha dadka islaamka xukumaya ayaa beecada lala galaa amaa in beeca lala galo wax ka sokeeya ma jiraan marka waa uga digaynaa qof walba islaama qofkii horey u galayna waa inuu ilaahay uga toobad keenaa oo ka baxaa sidaa daraaddeed wabaayaca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam annisaa cala alislaam islaamkuu beeca la galay dumarkiibuu kula beecatamay inay islaamaan oo islaamnimada ku dhaqmayaan wasamci waaaca inay maqlayaan oo adeecayaan kamaa baayaca arijaal siduu ragga ula baayactamay oo kale haddaba macalshaahidku waxa weeye beecadan uu nebigu dumarka la galay waxay ka madax banaanayd tii uu ragga la galay oo qolo walba gaarkooda ayuu uga qaadayey beecada xataa nimankooday ka madax banaanayd wuxuu kutusaysaa marka arrintaasi gabadha muslimadda xornimadeeda iyo iyada ikhtiyaarkeeda inay islaamnimadeeda iyo go-aankeeda leedahay oo qof la qadarinayo oo qaymole ay tahay ma aha in la oranayey ragga inta beeca lala galo dumarkiinana idinkaa ka mas-uula la iyadaa islaamaysay iyadaa haajiraysay iyadaa diinteeda u dadaalaysay iyadaa camalkeeda shaqaysanaysay mustaqila ayay ka ahayd waxa weeye ragga intaasoo dhan markaa waxay dhacday arrin waxa weeye xilli laga joogo kun iyo shan boqol oo sano iyo ziyaado maanta waxaynu maraynaa kun iyo shan boqol iyo iyo sanadkii sideed iyo labaatanaad baa bilaabmay haye haddaba marka arrinta noocaasa markay dhacaysay oo saas uu u qadarinayay islaamku gabadha muslimadda ah caalamka maanta horumarka loo yaqaano oo qarbiga ama yurubta dhe ama maraykan dhe waxay ku noolaayeen mugdi waxay addoonsanayeen dumarku agtooda qaymo kama lahayn oo waxa weeye waxaan qaymo lahayn ayay ahayd agtoodana wax ay ka ahayd ma jirto ninka ayaa suu doona ugu tagrifalayay oo waxa weeye ninka ayaa iska lahaa mas-uuliyadda haddaba marka gabadha muslimaddaa waxay gaartay takriimkii iyo wanaaggii uu diinta islaamku ay kor u qaaday heer ay la yaabeen dumarkii waxa weeye markii looga sheekeeyey ay la yaabeen wuxuu soo guuriyey mualifku qiso ka dhacday amrica wuxuu yidhi waxaa dhacday wadaad suuriyaana ayaa wuxuu jeedinayay muxaadaro xuquuqulmar'a almuslima fi lislaam gabadha muslimadda islaamka dhexdeeda xuquuqda ay leedahay ayuu muxaadarad ku jeediyey gabadh maraykanaa maqashay way dhegaysatay markii ay dhegaysatay bay waxay tihi yaa sheekha bay tihi sheekhow waxaan aad sheegaysay ma dacaayadba oo waxa weeye dadka baad kusoo jiidanaysaan mise waa arrin xaqiiqa waa xaqiiqa la yidhah annaga gabadha muslimadda xuquuqdaasay leedahay xuquuqdii buu tiri hadday saa tahay buu yidhi baytiriyadii waxaan idinka codsanayaa in aabbagebigeeda dhul qaadaan aniga idinkaa idinla noolaanaya muddo aan idinla noolaado kabacdina idila haddaa rabtaanba bal nolosha noocaasa oo aada u wanaagsan oo annagu aanu haysan ayaan waxaan rabaa bay tiri bal inaan muddo ku noolaado kabacdina haddaad doontaanba idilaba laakiin shanis isiiya inaan bal muddo idinla noolaado oo dhulkiina igeysaan macnaha waxay la yaabtay macalshaahidku waxa weeye gabadhaasi waxay la yaabtay xuquuqda kun iyo shan boqoloo sano ka hor ay diinta islaamku u jidaysay gabadha muslimadda iyo sida iyagu aynan waxba u haysan oo ay dhibaatada iyo mashaakilka ugu jiraan haddaba gabadha muslimadda oo caqligana oo diinteeda garanaysa arrintaasoo kale markay ogaato waxay arkaysaa inuu allihii subxaana qaadirka ahaa kor u qaaday haddaba yakfi an taclam waxaa ku filan inay gabadha muslimadda ogaato arrintaa oo ay garato oo markaa ay ogaato inay tahay qof ilaahay qiimeeyey ee aan dhulka la dhigin ma habboona marka inay maanta tiraada waxaan ku dayanayaa kuwo aan xuquuqdoodaba garanaynin oo keliya hawadooda intay raacay sida xoolahoo kale waxa weeye iska qaadaa dhigaya inhum kalancaami bal adaluu sabiila haddaba marka wuxuu kaloo soo guriyey maalifku xilligii faransa ay waxa weeye dawradii faransaga oo waxa weeye maaragtay qarnigii athaamin cashar kun iyo siddeed boqol xuquuqda ay ka doodayeen ayay waxay soo saareen baa le xilligii la is addoonsan jiray markaasay waxay ka doodi jireen xuquuqu rajul ninka unbay ka doodi jireen xuquuqdiisa iyada qofka dumarkaa lamaba soo qaadi jirin markaasuu qaar baa kutub ku qora waxay yidhahdeen yuuladu arajulu xorran walaa yajuusu isticbaaduhu ninku xor isagoo dhashaa mana banaana in la addoonsado iyada gabadha gabadha laga hadli mayn oo waxa weeye qofka dumarkaa meeshaba lama keenaynin oo waxa weye maaragtay wax xuquuqa maay lahayn waa kun iyo siddeed boqol waa haddeer diinta islaamkuna kun iyo shan boqol markay ahayd waxa weeye taariikhda miilaadigu dee shan boqol iyo xoogaha markay ahayd lixdii boqol ayna gaarin ayay waxa weye xuquuqdan dejisay iyaguna kun sano kabacdi bay waxay ka doodayaan xuquuqda ninka ee aanba xuquuqda qofka dumarkaa lagaba hadlaynba oo agtooda ayna qiimaba ka lahayn waxay ahayd baa la yidhi agtooda ka ahayd inaynan wax mas-uuliyada waxba ku lahayn inaynan waxba ka hadli karin xataa dhaxalka waa laga qabin jirin xoolaha dhaxalka wax lagama siin jirin haddii aabbaheed dhinto dhaxal waxba kuma ay lahayn haddii waxa weeye ninkeedu dhinto dhaxalka waxba kuma ay lahayn allihii subxaana qaadirkaana kun iyo shan boqol oo sano ka hor ayuu soo dejiyey lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaana walaqrabuun walinnisaai nasiibu mima taraka alwaalidaana walaqrabuuna mima qala minhu aw katur nasiiba mafruuda haddaba allihii subxaana qaadirkaa oo saas kitaabka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ay ku caddahay qof walba xuquuqda uu leeyahay ayay iyagu waxa ay ku jireen muddo dambe oo ilaa haddeerba wakti dhow soo dhowaatay inayna waxba kala garanayn haddaba waxaa aada iyo aada u habboon gabadha muslimadda diinteeda inay ku faanto oo diinteeda ay garato oo ay ogaato inay tahay qof mas-uuliyada oo mas-uulada mas-uuliyad ay ka saaran tahay diinta islaamka mujtamaceeda ay mas-uuliyad ka saaran tahay awlaadeeda ay mas-uuliyad ka saaran tahay nebigu waa tu yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu rag iyo dumarba la hadlayey kullukum mas- kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati si aad u dhan tihiin mas-uuliyad baa layda saaray raaci baad tihiin waxbaad jirtaan waana layda weydiinayaa qof walba wixii loo dhiibay maxaa marka ilaahay a halkaa nebigu ka yidhi waalmar'atu raaciya fii beyti zawjiha wasiirkii arrimaha gudaha wey daakhiligii gurigii o dhan bay mas-uul ka tahay ilmihii bay mas-uul ka tahay reerkii oo dhan bay mas-uul ka tahay aakhirana waa la weydiinayaa inay ka soo baxday iyo inaynan ka soo bixin haddaba gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba waxaa laga rabaa qof walba inuu xaqiisa ka soo baxo wa qaala tacaala man camila saalixan min dakarin aw untha wa huwa mu'min u fiirso qofkii sameeya camal saalixa lama oran nin keliya min dakarin aw untha baa la wa huwa mu'min falanuxiyanahu xayaatan tayiba ilahay wuxuu yidhi waxaan noolaysiinaynaa nolol aad u wanaagsan nolosha wanaagsan ma aha akhawaatii in la helo xoolo ma aha waxa weeye in guryo waaweyn la deganya ma aha in wa nolosha wanaagsani waxa weeye qofku waa inuu ilaahay ka cabsado qalbigiisana markaa uu raaxa iyo dumaaniino helo oo diinta ilaahay uu ku taagan yahay qof walba oo muslimana wuxuu u baahan yahay xayaatan dayiba haddaba mas-uuliyaddaas ayaa ina saaran in laga soo baxana loo baahan yahay haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa oo oo garanaysaoo cilmi u leh taariikhdana akhriday waxay ogaanaysaa inay gabadha muslimadda ay diinta islaamku kor u qaaday xilli aynan adduunkao dhan ba wax ay ka yihiin aynan jirin haddaynu soo qaadanno marka tusaale usoo qaadanno see bay ahaayeen haddaynu bal qeyb ka soo qaadanno xilligii dambe matalan oo ay ku jireen horta markii intii islaamka ka horreysay gabadha xuquuq oo dhan ba lama siin jirin sida aynu hore u sheegnay kulligood waddankay doonta ha noqoto ama mujtamacay doonaan ha noqdeen ama hindiya ha noqoto ama yurub ha noqoto ama romaankii iyo xilligii waxaa jira ha noqoto kulligood horta xuquuqu may ogolayn oo waxay ahaayeen xuquuq la-aan ayay gabadhu ahayd sida saxiixa ilaa xataa ay gaareen ba la yidhi dowladdii romaanka iyo markay jirtay heer waxay gaareen ba la yidhi ay ka hadleen oo dowrooyin qabteen cilmiya oo lagaga doodayo horta sideeda qofka dumarka ahi ma qof jira oo ruux leh oo naf leh oo sida basharka oo sida ninka oo kale miyaa mise waa sida xayawaanka oo kale oo agtooda waxayba ka ahaydba qaar baa waxay ku mateli jireen dawacada iyo eeyaha oo kale oo waxay odhan jireen maba ahaba waxaani wax maaragtay bilow aadmiya ma aha oo waxa weeye waa wax loo abuuray in ninka un lagu dhibo wax noocaasay aaminsanaayeen oo xayawaannimo ah oo aad iyo aad u khariban qaarna waxay aaminsanaayeen inaan waxba la xisaabinayn oo markii ay dhimato waaba kuwa diinta le baa si aaminsanay markay dhimato iyadu sida xayawaanka oo kale ayay la mid noqonaysaa oo waxa weye waxa la xisaabinayo aakhiro la keenayo waa ragga bay odhan jireen oo waxa weye lala xisaabtamay laakiin iyadu wax qiimaaba ma leh haddaba marka bal carabtuna see bay ahayd qabla alislaam haddayba iyagu xilligan dambe heerkaa ku jireen kuwaan maanta horumarka sheeganaya iyo xadaaradda oo inaga maanta inagu dhibayo odhanaya dumarka xuquuqdooda ma siisaan innagana diinteenna islaamku ay caddaysay intaasoo qarni ka hor xuquuqda ay leedahay gabadha muslimadda bal carabta aynu soo qaadanna markii jaziirat alcarab see bay ahaayeen iyaguna waxaa caddaatay horta intay jaziirat alcarab u gudbin wuxuu keenay shiiku wuxuu yidhi waxaa dhici jirtee buu yidhi bal yurubta xataa markaynu soo qaadano maanta horumarka sheeganaysa waxaa ka dhici jirtee buu yidhi fi britania waa ingiriiska yabiicuuna zawjaatahum dumarkooda iibin jireen ninkii xaaskiisiiba intuu kaxeeyo suuqa geeyo iibinaya oo aan wax ka celinaya jirin ilaa haddeer kun iyo sagaal boqol iyo soddonkii markay ahayd ayaa arrintaa laga mamnuucay haye waa haddeer waa toddobaatan sano ka hor innagana kun iyo shan boqol ka hor ayay diinta islaamku xarimtay waxaas oo dhan oo caddaysay haddaba wax alla waxaad maanta moodaysad xornimada iyo horumarka diinta islaamka ay ka buuxaan iyaguna meel kale kama keenina waxay ka soo qaateen wax walba diinta islaamka cilmi iyo horumarna waxaa ugu horreysay markay bilaabeen inay diinta islaamka bartaan raggaan aad maanta arkayso horumarka wada gaaray oo dowladahan horumarka gaaray kulli diinta islaamka waa ka faa'idaysteen oo waxay kasoo wada qaataan wixii anfacaya intay daraaseeyeen ayay wixii anfacaya kasoo qaateen haddaba jaziirat alcarab iyadu taas waaba ka duwanayba oo qabla alislaam waxay ahaayeen wax aad iyo aad u liita waxay samayn jireen sidii ay qurayshta iyo keyrkooda samayn jireen markay gabare u dhalato waxa weye aad iyo aad bay uga nixi jireen ilaahay baa caddeeyey waidaa bushira axaduhum bilunhaa haddii gabar loogu bishaareeyoo la yidhaahdo inan baa ku dhalatay dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim wejiga ayuu duuduubi jiray oo wejigu madoobaan jiray oo cara iyo xumaan baa ka muuqan jirtay bilcagsi meesha markii wiil loogu bishaarayo uu farxayo oo faamayo oo ayuu waxa weye gabadha aada iyo aada uga nixi jiray muxuu samaynayaa marka yatawaaraa min alqowmi min suu'i maa bushira bihi waxa xumaanta loogu bishaareeyey oo isaga agtiisa xumaan ka ah oo aada iyo aada uga naxayo ayuu dadka ka dhuuman jiray muxuu samaynayaa marka laba arrimood buu ku fekeraya kooda caqliga ron wuxuu odhan jiray iska hayso eebbaha kugu ahaatee ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab kooda caqliga xunna hadda waaba duugi jiray kooda caqligaloo xoogaa dhaamana wuxuu odhan jiray war iska hayso eeb kastaa kugu noqoto oo waxa weeye maaragtay waxba hadiline iska hayso kaan caqliga lahaynna intuu god u qodo iyadiioo nool oo aabbow ku haysa ayuu godka dalaq ku siin jiray oo ciidda ged ku siin jiray oo ka dhaqaaqi jiray haddaba aynu isweydiinaya ninkaasi muxuu gabadhiisii u dhalay oo yarta ahay oo aan dembi lahayn muxuu saa u yeelaya keliya wuxuu leeyahay ceeb baan ka baqaya oo hadhow baa laygu ceebaynaya oo waxa weeye waa waa qof dumarahoo dadnimo iyo awood iyo waxba male oo hadhowba waxa weeye aniga unbay daba caqli xumada noocaasa markaad caqliyan xataa u fiirisid adoonba nusuustaba eegin ayaad caqli xumadooda la yaabayso ninkii wuxuu rabaa naag inuu guursado oo haddaad adigu gabadhaadii duugtid oo kan kale duugo oo kulligeen aynu wada duugno gabadhii dhalataba maxaad beri guursanaysaa marka hay ma iska dhalanaysaa marka ma ciidday ka dhalanaysaa gabadhi taad adigu guursanaysid sow nini ma dhalin sow uma dulqaadanoo ma soo korin sow ma soo barbaarin hay marka nin walba gabar qurux badan oo u guursadana waa rabaa nin walbana inuu gabar koriga ma rabo waa caqli xumo marka allihii subxaana qaadirkaana aad buu uga digay arrintaa waida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat aakhire waa la isweydiinaya waana lagula xisaabtamaya haddaba arrinta noocaasoo aada u fool xun ayaa ilaahaygii subxaana qaadirka ahaa ka badbaadiyey gabdhaha muslimiinta oo qaymahoodii iyo wanaagoodii kor u qaaday xaqiiqatanna haddii aynu dee nusuusta eegno nebigu kula dardaarmay dardaarankiisi ugu dambeeyey istawsuu binnisaa'i khayran ragga markii lala dardaarmayey war dumarka wanaag u dardaarma war dumarka wanaag u dardaarma waxa weeye nebigu axaadiis badan buu ku caddeeyey gabadha muslimadda inuunan xumaynaynin oo dullaynaynin ilaa qof la'iima oo xun mooye nin xun baa xumeeya marka gabar muslimada ninka wanaagsan baana karaameeya oo haddaad aragtid nin xaaskiisa karaamaynaya gabadhiisii karaamaynaya hooyadii karaamaynaya wax dumarkii o dhan karaamaynaya waa nin ilaahay karaamo u dheliyo wanaagsan wey nebigaa caddeeyey calayhi salaatu wassalaam khayrukum khayrukum liahlihi war waxaa idinku khayr badan buu yidhi markuu ragga la hadlayey ninka waxa weeye reerkiisa iyo ahalkiisa u wanaagsano u khayr badan wa ana khayrukum liahli anaana idinku khayr badan buu yihi nebigu calayhi salaatu wassalaam haddaba gabadha muslimadaa oo caqliga leh waa inay arrintaa dareentaa nicmadaa ilaahay siiya ay dareentaa oo ay ilaahay uga mahadisaa rabbigii subxaana qaadirkaa ay uga mahadisaa waayo ilaahay baa diinteeda mutakaamil uga dhigay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diina waa inaynu ilaahay ku mahadinaa diintaas mutakaamilkaa oo ilaahay inoo soo dejiyey oo kor ugu qaaday waxa weeye gabadha muslimadda sharafteeda iyo wanaaggeeda waxaa kaloo ka sii cajiibsan markay hooyo noqoto waxa weeye allihii subxaana qaadirka iyo nebigaba calayhi salaatu wassalaam derajadeeda kor baa loo qaaday oo waxaa laga kormariyey derajadii aabbaha nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid saxaabiye wuu weydiiyey wuxuu yihi rasuulka ilaahayow man axaqu nnaasi bixusni saxaabati yaa ugu xaq leh inaan si fiican ula dhaqmo oo wanaag u sameeyo oo wax walba aan ugu gargaaro fa qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ummuka hooyada markaasuu haddana weydiiyey wuxuu yidhi yaa ku xiga markaasuu yidhi haddana ummuka haddana wuu weydiiyey siyo ummuka haddana wuu weydiiyey markii afraad qaala abuuka aabbaha haddaba xadiidkaasoo muttafaqun caleyh wuxuu daliil u yahay oo loo deliishado culummadu caddeeyeen saddex jeer inay ka xaq badan tahay hooyadu waxa weeye aabbaha sababta ay ku noqotayna waxa weeye allihii subxaana qaadirkaabaa aayado qur-aana ku caddeeyey waa saddexda dhibaato oo ay marayso waayo allihii subxaana qaadirkaa hooyo iyo aabbaba markuu abuuray mid walba ilaahay sibuu u abuuray oo khilqada qof walba khilqadiisa ilaahay sibuu ugu talagalay ilaahay wuxuu ugu talagalay qofka dumarkaa inay wax dhasho oo ilaahaygi subxaana qaadirkaa baa u fududeeyey oo nin dee waxa weeye uurna ma yeelan karo waxna ma qaadi karo laakiin allihii subxaana qaadirkaaba qofka dumarkaa ugu talagalay laakiin u fiirsa dhibaatada ay marayso wawasayna alinsaana biwaalidayhi ilaahay wuxuu yihi qofkii waxaanu u dardaaranay waalidkiisa inuu wanaag u sameeyo xamalathu ummuhu wahanan calaa wahanin hooyadiisaa waxay ku qaaday wahan calaa wahanin ay dacf mashaqo iyo mashaakil dacfan calaa dacfin he ma aragtay sagaalka bilood ilmuhu intuu uurka ku jiro dhibaatada ay maraysa waad aragtay hooyad way wallacaysa waa xanuunsanaysa oo cuntadii bay ka go-aysaa oo way caatoobaysaa oo waa rafaadaysa oo hadhowba markay wallic iyo dhibaatadii ka baxdo ayay dhowr bilood markuu ilmihii gaara haddana isagii nafaqadii ay cunaysay buu ku noolaanaya sagaalkaa bilood ayay hameen walba hurdo la-aan iyo mashaakil iyo dhib oo dhan ka soo maraysa hadhowbaa waxaa imaanaysa fooshii xamalatu kurhan wa wadacatu kurhaa buu yidhi lahay aayad kale dhib bay ku qaaday haddana dhib bay ku dhigtay oo markay dhalayso waxay gaaraysaa geeri xaqiiqatan qofku waxa weeye markuu arka arrinta noocaasa foosha iyo dhibaatada ay dumarku ka marayaan ilmaha markay dhalayaan dee wuxuu ogaanayaa markaa inaan waxa weye xaqeeda la goyn karin hooyo xaqeed inaan hooyo xaqeed wax gudi karaa jirin haddana wa fisaaluhu fi caamayn laba sano ayuu waxa weeye halkaas aada dhabta kaga maranta oo ilmihii waxa weye naaskii jaqaya oo ay fidaa oo ku kaadshaya ku xaaraya oo dhibaatoo dhan waxa weeye wax walba oo nafteeda oo dhan aynan waxba u quuraynin ee waxa weeye isaga ilmaha yarkaasaa u koolkoolinaysa oo u tarbiyeynaysa hadhow haddana markuu caqligii waxa weeye soo gaaro hataa oo uu ka soo baxo oo uu roonaado ayaa haddana tarbiyeynaysa intaa cuntow diyaar wax walba haddaba aan ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir in lagu shukriyo marka waa waajib weeye halkaa marka waxaad ka garanaysaa maqaama al um hooyada booskeeda inuu ka sarreeyo oo aad iyo aad uga sarreeyo booska aabbaha saddex jeer bay ka xaq badan tahay sidaa daraaddeed markaad wanaag u samaynaysid haddaad saddex jidbaar hooyada wanaag u samaysid aabbahana aada hal meel u samaysid wax dembiya ma ad gelisid mar walba inaad hooyada xaqeeda ilaalisid weeye oo ka hormarisid haddaba markaa allihii subxaana qaadirka oo diintan loo soo dejiyey wuxuu inoo caddeeyey inay waxa weeye gabadha muslimada xuquuqdeeda aad iyo aad u sarrayso waxa weye markaa markii labada qof isguursanayaan xuquuqu zawjeyn waxa weye aad iyo aad bay u badan tahay qof walbana waxaa laga rabaa inuu xaqaa ka soo baxo waxaa kale oo ay iyagu ilaa iyo hadda ku jiraan oo khalad ah oo gabadha ay tanqiis u ah iyo hoos u dhigid u ah waxaad arkaysaa diinta islaamku ninku markuu xaas guursado gabadhaanu shalay waxay ahayd heble hebel bay ahayd aabaheed baa loogu abtirinaya soo ma haddaba markay guursatona waa sidii weligeed waxa weye magaceedii iyo aabaheed iyo nasabkeedii bay wadataa laakiin gaaladii saa ma aha markuu guursato magacii aabaheediiy waa laga tegayaa a family namekeedii waxay qaadanaysaa ninkan ay guursatay ayay family namekiisi wixiisi qaadanaysa waa xaaskii hebel baa la oranaya khalaas waa u dhamaatay marka magaceedii waxeed o dhan waa la baabiinayaa hadda qiimaheedii iyo sharafteedii oo dhan ayaa halkaa hoos loo dhigay marka ma aha marka laleeyahay xuquuq baan ilaalinaynaa in la yaraado oo iyagu waxay xuquuqda maanta u yaqaanin inay gabadha waxay rabto samayn kadho waxay leeyihiin waxay doontaa ha samayso ha sinaysato suuqeeda ha gasho adigu ha la hadli xor weeye waxay xornimada marka u yaqaaniin akhawaati fillaah inta xumaanta oo shaydaanku amrayo oo khuduwaatu shaydaan ah ayay xornimada u yaqaaniin amaa wanaagga diinta islaamku caddaysay oo kala dambaynta iyo wanaagga iyo khayrka oo dhan oo loo samaynayo gabadha waxaasoo dhan wanaag uma arkaan waayo caqligoodii ayaa waxa uu noqday itibaacu lhawa haddaba khulaasadu waxa weeye qodobkaa inay gabadha muslimadda ay ogaato diintan islaamka sharaf iyo wanaag oo dhan inay ku kooban tahay inay diintan islaamku caddaysay rag iyo dumarba qof walba xuquuqdiisa inaan qofna xuquuqdiisa lagu tuman karin qofna xuquuqdiisa lagu cayaari karin qof walbana uu xuquuqdiisa leeyahay haddaba waxaynu u baahannahay marka oonan la gudboon inaynu baranno diinta islaamka oo aynu ogaano qof walba xuquuqda uu leeyahay oo uu ku socdo markaa qof walba waajibaadkiisa iyo dariiqa loogu talagalay ma aha inay gabadhu raadiso waxaynan xaq u lahayn oo ay tiraahdo anaa ninkii u talinaya anaa wax xukumaya anaa saan doono yeelaya laylama hadli karo hadda markaa waxaad noqonaysaa gabadh waxa weeye aan diinteedii ku taagnayn oo awaamirtii diinta aan qaadanaynin oo waataynu soo aayado badan ilaahay uu ku caddeeyey waxa weeye falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wa yusallimuu tasliima ilaahay waa caddeeyey qofka mu'minkaa ma aha inuu waxa weeye uu ikhtiyaar intuu iska yeeshay yidhaahdo waxaan doonana diintaan ka qaadanaya waxaan doonana waa ka tegaya afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd gabadhu hadday xijaabka u wadato ilaahay darti hadday u tukanayso ilaahay darti hadday u soomayso ilaahay darti waa inay xuquuqda lagu waajibiyey oo ninkeedu ku leeyahay oo ilaahay ugu waajibiyeyna ay ilaahay darti uga soo baxda haddii kale aakhiro waxa weye naar bay ku gelaysa waayo sababta way noo imaan doontaa baab dhan baynu kaga hadli doonaa almara almuslima maca zawjiha ninkeeda siday ula dhaqmayso iyo xuquuqda kulli halkaas ay noogu imaanaysaa waan ku tafsiilin doonaa insha allah baab dhan qodobka lix iyo labaatan wuxuu odhanayaa walaa'uha lilahi waxdahu yay weli ka dhiganaysaa oo xiriirinaysaa oo jeclaanaysaa oo ka mid noqonaysaa gabadha muslimadda ciddii ilaahay rumaysay ciddii ilaahay dariiqiisa ku taagan ilaahay iyo mu'miniinta iyo rasuulkay weli ka dhiganaysa ma aha inay gaalada weli ka dhiganaysa weli waa qofka aad jeclaanaysid oo raacaysid oo aad maxabiya kalkacayl u haysid cid kale waxa weeye ma habboona inaad kalkacayl u haysid ilaa qof mu'mina oo ilaahay ka cabsanaya mooye haddaba arrintaas waxaynu ku qaadaa dhigaynaa oo aynu ku fiirinaynaa inoo caddaynaysa arrin taariikhdii ka dhacday islaamka waxay gabadha la odhan jiray umu xabiiba oo min ummahaati lmu'miniin ka mida waa ramla binta abi sufyaan waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wassalaam intuuna nebigu guursan qiso cajiibaa soo martay bal qisadaasaynu akriyaynaa gabar walbay markaa waxaad fiirisaa bal gabadhaasi waxa ay samaysay iyo wale sida ay walaayadeedii u siisay ilaahay iyo rasuulka adigu xaggee baad ka joogtaa arrintaa gabadhan taariikhdeeda waxaa qabay nin la odhan jiray cubaydullah ibnu jaxash ayaa qabay alasadiy oo ay dhashay nebiga eedadii waa zaynab binti jaxash walaa walaalkeed ayaa qabay wuxuu ku islaamay madiina ee waxa la maka markuu islaamay waa intaan loo haajirin ardulxabasha ayay iyaduna la islaamtay umu xabiiba magaceeda ramla la yidhaahdaa waa gabadhii uu dhalay abu sufyaan abu sufyaanna dee waa zaciimu quraysh waa madaxdii quraysh wey waa ninkii uxud hogaaminayay dagaalkii dhammaa oo uxud waa ninkii watay dagaalkii khandaq meel walba marka abu sufyaan oo ah mushrikiintii iyo gaaladii markaa joogtay ninkii hogaaminaya oo madaxweynaha u ahaa ayaa dhalay waa intuuna islaamin abu sufyaan markii dambe waa islaamay waana wanaagsanaaday laakiin waa intuuna islaamin waxaa dhacday dhibaato badan bay kala kulantay iyadii iyo ninkeedii markay islaameen waxay ku darmadeen dadkii u haajiray ardulxabasha ninkeedii iyadii waa israaceen ardulxabashay tageen markay ardulxabasha tageen oo xoogaa joogeen ayaa ninkeedii ridooday oo waxa uu galay nasaaradii buu arkay waayo ardu xabasha markaa waxaa haystay nasaara diintii nasaaraduu gala iyadiina wuxuu damcay inuu diintii nasaarada geliyo waa ka diiday halkaas ayuu diintii nasaarada galay oo ku kala dhaqaaqeen isagii sidiibuu ku halaagsamay oo waxa weye waa ridoobay iyadii keligeed bay ahayd gabadhaasay dhashay xabiiba umu xabiiba loogu kunyeeyey ayay dhashay dhibaatadaas iyadii oo qurbo joogta oo waddankeedii ka soo tagtay oo ilaahay dartii usoo haajirtay oo ninkeedii raacday ayaa haddana ninkeedii ka ridooday markaasaa waxa ugu sii darmatay murugadii murugo kale oo waxa weeye aabbaheed iyo dadkeedii kulli markay ka soo tagtay ilaahay darti ayaa haddana lagu imtixaamay in ninkeediina uu sii ridooday muddo markay sa ahayd oo dhibaatadaa martay ayaa nebiga calayhi salaatu wassalaam u akhbaar diray oo waxa uu u diray ninkii la odhan jiray najaashigii oo waxa weye ardu xabasha markaa haystay oo islaamay isagoo u qoraya o u caddaynaya inuu u meheriyo umu xabiiba oo gabadhaa u meheriyo ka mida gabdhihii soo haajiray meesha ayuu ku guursaday oo nebiga oo u meheriyey najaashigii kabacdina ay madiino timid oo ka mid noqotay ummahaat almu'miniin macal shaahidku marka waxa weeye gabadha heerkaa soo martay waxaa dhacday aabbaheed waxaa ugu dambeysay markay ardulxabash u haajirtay oo makaa ugu dambeysay nebigu waa soo haajiray madiinaa la yimid dagaallo badan baa la galay markii ay xudaybiya sulxul xudaybiya la galay oo waxa weeye nebiga iyo quraysh ay heshiiska wada galeen waa tii kabacdi muddo kabacdi bay heshiiskii waxaa jebiyey quraysh oo qolo waxa weeye xulufadii nebiga ka mid ahayd waa qodobada heshiiska waxaa ku jiray qabaa'ilka ku nool dhulka qoladii raacda nebiga calayhi salaatu wassalaam oo xulufadiisa ka mid noqota inayna qurayshi taaban karin qoladii quraysh raacdana inuuna maaragtay nebigu taaban karin oo faraha laga qaadayo laba qolo oo marka qolona ay kamid ahayd quraysh qolona nebiga calayhi salaatu wasalaam ay raacday ayaa markaa waxay ku dagaalameen nimankii m maka qoladii marka nebiga xulafadiisa ahayd ayaa si xun loo galo la isugu tegey ballantii marka way jebiyeen quraysh qurayshi way fakerto waxay yidhaahdeen haddaynu ballantii ku tumanay hadde heshiiskii waa burburay mar haddaynu heshiiskii jebinayna maxamed inaga yeeli mayo in heshiiskii la buriyo oo dagaal buu inagu soo qaadayaa marka maxaan samaynaa aynu cududdaarano waa inaynu wafdi u dirnaa wafdigii marka la soo direeyey ayaa la yidhi abu sufyaanow haddii adigaa gabadhaadii waxaa qaba maxamed gabadhaadiibuu qaba oo adaa ninkii xidid la-ah waana ina adeerkaa waxa wey dee waa dadka dad ugu xigay ka mid ahaa waatuu markii hiriqle uu tegayey oo hiriqle uu yihi yaa dadka ugu xiga anaa ugu xiga buu yihi intayda halkaa maray haye markaasaa waxaa la yidhi adigu aad marka wuu soo baxo wuxuu yimid madiina isagoon raba inuu u cududaarto oo heshiiskii dib loo islaaxiyo suu u soo socdaybu wuxuu yimid nebigoo masaajidka jira ayuu wuxu usoo galay umu xabiiba waa gabadhiisii ayuu usoo galay gurigiibuu soo galay way ku naxdo way aragtay way la yaabtay aad bay u fiirisay iyadoo la ajabsan macnaha dee muddo dheerna ay macnaha muddo badanna kala maqnaayeen markaasuu la yaabo wuu arkay inay naxsan tahay wuu la hadlo wuxuu damcay inuu iska fariisto firaashkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebigu meeshii uu gogashiisii oo kala baxsan ayuu damcay inuu ku fadhiisto waa halkaan marka macalshaahidku intay ku booday iyadii oon la hadlin ayay firaashkii ka duuduubatay aabo maxaa dhacay buu yidhi ma firaashkaad ii diidaysaayo waxaad leedahay gobashaani waa gobolaan fiicnayn oo waxaad i rabtaa meel fiican in ay fariisisid mise anaad i diidaysa maya bay tiri firaashkii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam adiguna waxaa tahay rajulun mushrik nin gaala baa tahay oo mushriga mana doonayo firaashka nebiga inaad ku fariisatid adigoo mushriga haddaba marka u fiirsa gabadhaasi say aabbaheed oo xataa diinta islaamku waa ogoshahay oo waxa weeye in waaridkii hadday xataa gaalo yihiin in la soo dhoweeyo waa diinta islaamka waa ogosha laakiin iyadu waxay door biday inay marnaba ayna ninkaa mushrikaa uuna ku fadhiisan firaashka nebiga calayhi salaatu wassalaam haddaba waa arrin aad iyo aad marka kutusaysa inay walaheedii ay siisay ilaahay iyo rasuulka oo ayba walaa aabe walaa cid kale aynan u aaba yeelaynin ee ay tahay keliya mid u go'day ilaahay iyo rasuulka calayhi salaatu wassalaam haddaba marka allihii subxaana qaadirkaana gabadhaas markuu iimaankeedii iyo wanaaggeedii ogaaday ayuu mansiladeedii kor u qaaday ilaa ay ka mid noqotay min ummahaati almu'miniin oo waxa weeye maaragtay aad iyo aad u qaymo leh haddaba waxaa loo baahan yaha marka inay gabadha muslimadda ay ku dadaasho say diinteeda u baran lahayd taariikhul islaam u akrin lahayd siirada u akrin lahayd u ogaan lahayd waxa ay raacayso iyo waxa ay qaadanayso iyo waxa dadku ugu sheekaynayaan bal inay yihiin saxiix iyo inaynan saxiix ahayn waxaad kaloo iyadana ka mid a gabdhaha qisadooda aada loola yaabo waxa weeye imra'atu fircoon iyadoo waxa weeye fircoonkii uu qabay waxa weeye yidhi ana rabbukum ulacla oo madaxweynihii dhammaa oo waxa weeye dhulka haystay ah ayay haddana markay rumaysay allihii subxaana qaadirkaa xaggiisa u go'day cadaabkii uu cadaabayey dhibaatadii uu ku samaynayay fircoon waxaasoo dhan uma muuqan bal waxaa u muuqatay keliya inuu ilaahay ka raalli noqdo jannana uu geeyo rabbi ibni lii cindaka baytan fi ljanna wanajinii min fircawna wa camalihi wanajinii min alqowmi aldaalimiin ilaahay bay ka bariday ilaahay jannada inuu guri uga dhiso jannadana geeyo fircoon iyo dhibtiisana ilaahay ka badbaadiyey waxay raadinaysay marka oo ogaatay ilaahay raalli ahaanshihiisa inay wax walba waxa weeye ka qiimo badan yihiin haddaba gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa mar walba ilaahay inay raalli geliso ogowna nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixuu ku caddeeyey qofka raadiya ridaha ilaahay walow dadku haba uga caroodeene ilaahayna waa ka raalli noqdaa rabbigii subxaana qaadirkaana dadka ayuu u raalli geliya haddii aada istiraahid waxaan maanta dadku ka raalli ahayn oo ilaahay ka raalli noqonayo hadday adiga qasdigaagu noqdo ilaahay raalli geli dadku haba ka caroodeene ilaahaygii subxaana qaadirkaa baa raalli kaa noqonaya ilaahay baana ku raalli gelinaya dadka haddaba waxaa la rabaa mar walba ridaha ilahay inaad raadi inaad raadisid ridaha dadkana waa bixuduudi sharci laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq ninkaaga waxaad ku raalli gelinaysaa wixii ilaahay raalli ka yahay waxaad ku adeecaysaa wixii ilaahay raalli ka yahay waaridka waa sidoo kale ilmahaaga waa sidoo kale kulli mar walba ilaahay baad raalli gelinaysaa rabbigii subxaana qaadirkaa baana walaayadaada siinaysaa oo waxa weye aada weli ka dhiganaysaa iyo intii rumaysay qodobka sideed iyo labaatan waala toddoba iyo labaatan wuxuu odhanayaa taquumu biwaajibi alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar inay amarka dadka wanaagga inay amarto wixii wanaagsan inay dadka farto wixii xunna ay dadka ka reebto ma aha inay gabadha muslimaddaa ay tahay keliya mid guriga un ku mashquulsan oo waxa weeye cuntada iyo ilmaha ku mashquulaysa keliya bal waxaa la rabaa iyadoo gurigeeda joogta inay alamru bilmacruuf wanahyi cala lmunkar u taagan tahay oo ay ilmaheeda tawjiihinta ay tawjiihinayso waa alamru bilmacruuf xumaanta ay ka reebayso waa annahyi cani lmunkar ninkeeda sidoo kale dadka guriga imaanaya sidoo kale ilaahay waxa uu leeyahay qur-aana wlmu'minuuna wlmu'minaat wlmu'minuuna wlmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd dadka ragga mu'miniinta dumarka mu'minaadka iyaga ayaa isku weliya ya'muruuna bilmacruufi sifaadkooda waxaa ka mid a rag iyo dumarba ya'muruuna bilmacruufi wanaagay dadka amraan wa yanhowna cani ilmunkar xumaantana dadkay ka reebaan wa yuqiimuuna asalaata salaaday oogaan wa yu'tuuna azakaata zakaday bixiyaan wa yudiicuuna allaha ilaah bay adeecaan wa rasuulahu rasuulkiisa ulaa'ika sayarxamuhum allah kuwaasaa ilaahay u naxariisanaya haddaba marka gabar walba waa inay ku dadaashaa inay ka mid noqoto kuwaas sifaadka noocaasa leh oo ilaahay u naxariisanayo haddaad doonayso naxariista ilaahay waxaa laga raadiyaa diinta islaamka inaad ku dhaqantid oo aad ku dadaashid saad ugu dhaqmi lahayd diintan aad naftaada ugu tarbiyeyn lahayd ilmahaaga u tarbiyeyn lahayd ma aha inaad naftaada ku mashquulisid waxa weeye dumarku waxay ku sheekaysanayaan ama nafta been lagu mashquuliyo iyo dhaldhalaalka adduunyada haddaba gabadha muslimadda saasaa looga baahan yahay inay noqoto qof noocaasa haddaba marka qowlkan uu ilaahay yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin waa rafcun lilmar'ati ilaa maqaami walaayati waxa weeye waa ilaahay baa kor u qaaday waa kor u qaadid gabadha kor loo qaadayo oo ilaahay la simay waxa weeye ninka xagga mas-uuliyadda xagga waxa weeye alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar waajibaadka la gudanayo qof walba oo arka nebiguna markuu lahaa calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi man waa min alfaad alcumuum rag iyo dumarba way soo gelaysaa oo waxa weeye waa isku mid wey hadday aragto qofka dumarka ay xumaan iyadoo la samaynayo waa inay nahyidaa biqadri istidaacatiha intay awooddo intay cilmi u leedahay wixii mar hadday u ogaatay oo cilmi u yeelatay inuu yahay munkar waa inay nahyidaa oo caddaysaa inayna waxa bannaan aynan ahayn laakiin intaasoo dhan waxay gaari kadhaa gabadha muslimadda markay diinta islaamka barato waayo qofku hadduuna diinta islaamka aqoonin maba garan kara alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waayo waxa aad nahyinaysid waxaa lagaa rabaa inay noqoto waxaad cilmi u leedahay qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ay calaa cilmin ana waman itabacani aniga iyo ciddii raacdayba nebigu wuxuu yidhi calaa cilmin baan dadka ugu yeerayna laa calaa jahlin sida dad badan maanta samaynayaan waan baxayna tabliiq baan noqonayna xaggaan aadayna dad baan wacdiyeyna walaysa cindahum cilmi cilmina aan lahaynin fa hada jahlu jahalka noocaasa lama rabo waxaa la rabaa rag iyo dumarba qofka dadka wax amraya wanaagga amraya xumaanta ka reebaya inuu cilmi u leeyahay ma aha inuu caalim noqdo in laga rabo laakiin waxaan uu dadka amrayo waa inaad cilmi u leedahay qofka waxaad amraysid waa inaad cilmi u leedahay waa inaad ibda binafsika naftaada ka bilowda waa inaad adigu barataa horta diinta waa inaad barataa mid baa maalin waxaan isla raacnay safar isla gallay meel baanu isugu nimid airbor waxa weeye waan wey wa waan iswaraysanay in soomaaliya u ahaa tabliiq baan ahay buyi xaggee baad ka timid baan idhi wuxuu yidhi wa waan wareegay oo yurub oo dhan baan soo wareegay laba iyo toban sano ayaan soconayey bu yidhi oo waxa weeye tabliiqa ka mid ah meel walba waan tegey waxaan idhi maadaa tacalamta maxaa barata cilmiga maxaa barata kitaabka ilaahay ma xifdiday sunnihii nebiga maxaa ka baratay maya bu yidhi wallahi kitaabkana ma xifdiyin sunnihiina waxba kama baran dadka un baan wanaagga ugu yeerna ayu wanaagin haada aawe horta wanaaggaa dadka ugu yeeraysid adigana aad naftaadii ka ooman tahay oo adigii aadan baran muxuu yahay wanaaggaa marka dadka ugu yeeraysid lama raba ikhwaanii fillaah jahliga noocaasa waa aad iyo aad buu uxun yahay maxay ku taraysaa qofka aad adigu u yeeraysid adigiiba haddaad ooman tahay faaqidu shayi laa yucdiih ayay idhahdaan carabtu qof aan waxba haysanin muxuu ku siinaya qof aan waxba haysan oo aan isagiiba waxba haysan muxuu ku siinaya haddaba waxaanu u baahannahay ikhwaanii fillaah in loo jeensado dalabulcilm cilmiga in la barto cilmiga in la barto oo diinta islaamka cilmi loo yeesho markaasay imaanaysaa in dadka xaqa loogu yeero in dadka xaqa la gaarsiiyo in diinta la baro wa ilaa haddii kale weligeen waxaynu ku jiraynaa xiira iyo iska dabakalaabasha bal waxaynu soo qaadanaynaa tusaale gabar muslimada oo diinta ilaahay fahantay oo cilmi u yeeratay bal say ugu dhiiratay markaa oo ay u difaacday arrin uu damcay amiirulmu'miniin waxaa dhacday taariikhda islaamka lagu hayaa cumar bna khadaab radia allahu canhu markuu ahaa amiiru lmu'miniin ayaa waxa uu doonay meherkii baa qaaliyoobay berigii hore dadka islaamka wax yar baa la isku mehersan jiray khayru sadaaqi aysaruhu buu yidhi nebigu kan ugu fudud baa ugu wanaagsan oo mar walba oo meherka la fududeeyaba labada qof markay isguursanayaan fiihi baraka khayr baa ku jira ma aha in xoolo badan iyo waxa weeye isugufaan laga dhigo wax wanaagsan ma ah qaar baad arkaysaa ku odhanaya intay meher badan qabsato markaad tidhaahid yaa ukhti maad ka fududaysi walaalkaa maye waan u cafiyayaaye waxaan ka rabaa un magaca keliya gabadhii toban kun baa lagu meheriyaan ka rabaaye waa isaga cafiyaya waxaasoo kale ma fiicna riyaaga noocaasa looma baahna waxaa la rabaa inaad marka horeba ka fekertid qasdigaagu maxooladoon baa tahay mise waxa weeye zawj saalixaad rabtaa iyo wanaag ma aha inaan diidayno inay gabadhu xoolo qabsato way bannaan tahay diinta islaamka gabadhu inay xoolo qabsato laakiin nebigu wuxuu yihi khayru khayru sadaaqi aysarahu kan ugu fudud oo ugu wanaagsan baa ugu khayr badan waa inaad ogaataan marka oo aan marnaba la qaaliyeynin macalasaf shadiid dad baad arkaysaa doonaya oo weliba qaar culummaad arkaysaa ku boorinaya gabdhihii inay qaaliyeeyaan hada khilaafu sunna sunnihii bay khilaafsan yihiin waayo waad arkaysaa qaar odhanaya meherka waa in la qaaliyeeyaa si furuun kuu yaraado wa hada kayru saxiix waayo sababtu waxa weeye maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam dardaarankiisi uu yahay in la fududeeyo qof ku boorin kara ma jiro inuu khilaafu sunna uu dadkii wanaag uga dhigo bal waxa weeye waa talbiisu libliis haddaba marka nebiga xilligii cumar ibn khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa qaaliyoobay meherkii oo dumarkii meher badan qabsadeen markaasuu wuxuu damcay inuu taxdiid sameeyo oo uu waxgooyo oo yidhaahdo intaa ka badan laiskuga mehersan karo wuu arrintii markuu ka hadlo arrintaa damcay ayaa gabadhay hadash waxay tidhi yaa cumar cumarow arrintaas xaq uma lihid laysa dalika laka yaa cumar bay ti arrintaas xaq uma lihid bay tiri mana goyn kadhid markaasuu yi lima maxay u dhacday maxaan u samayn waayso amiiru lmu'miniin mayi waxay tihi qaalat waxay tihi liana allaha tacaala yaquulu adigu amiir baa tahay laakin ilaahay baa waxa uu yidhi wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qinaaran falaa taakuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaana wa iman mubiina ilaahay baa caddeeye bay tiri oo raggii ka nahiyey haddaad gabadhii siiseen xoolo intuu doonaba hala ekaado walow qindaaran qindaarka marka waxaa la yidhahdaa maal fara badan oo aad u fara badan baa qindhaar la yidhahdaa marka aayaddaasay deliishatay marka aayaddii deliishatay ayaa qaala cumar radi allahu canhu wuxuu yidhi imra'atun asaaba gabar xaqii fahantay oo asiibtay weeye wa rajulun akhda ama waa khaldama meeshii buu kaga joogsaday sida maaragtay fatxulbaariga uu kusoo guurinayo maaragtay ku sharaxayo ibnu xajar raximahullah bartii bay buu kaga joogsaday cumar oo wuxuu yihi bas weeye meherkii waxa weye idinkaa xor u ah waxaan xadidayana ma jirto haddaba gabadhaa marka u fiirsa macalshaahidku waxa weeye gabadhaasi markay diintii fahantay oo cilmi u yeelatay waxay awooday oo awood u yeelatay inay difaacdo oo amiirulmu'miniin arrintii uu doonay ay ka hor istaagto isagiina uu markaa ku raaco waayo xaqa cumar ibna khadaabna radi allahu canhu waxay saxaabadu ku tilmaameen kaana waqaafan likitaab illah mar haddii la yidhaahdo aayadda qur-aankaa saa tiri ama ilaahay baa saa yidhi ama rasuulkaa saa yidhi waa istaagi jiri bes meeshaas ku joogsan jira hay marka de isna wuxuu ahaa nin amiira oo diinta ilaahay uhogaansamaya oo waxa weye aan marnaba ka xadgudbaynin iyaduna waxay ahayd qof diintii fahantay halkaa cilmigeedii marka ayaa kor u qaaday darajadeedii haddaadan marka wax baranin ukhti fillah waxaad noqonaysaa qof aan markaa waxay xaq u leedahay iyo wax kale toonna kala garanaynin waxaadan xaq ulahayn baad doonaysaa wixii aad xaq u leedahayna waad ka tegaysaa waayo cilmi la-aan baa ku haysa sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaad wax baranno haddaba halkaa marka markay gabadhaasi cilmigii yeeratay ayay wixii khaladka ahaana nahyiday marka wax ma nahyihi kadhid waxna ma amri kartid aadan cilmi ulahayn wa ilaa haddii kale waxaa dhici karta inaad ku dhacdid khada adoon cilmi ulahayn inaad wax banaan dadkii ka nahyi ugu dambayntii qoobka ugu dambeeya oo sideed iyo labaatan oo baabkan ugu dambeeya wuxuu odhanayaa kahiiratu tilaawa lilqur'aan gabadha muslimaddaa waxaa la rabaa qur-aanka inay aada u akrido rag iyo iyo dumarba waxaa loo baahan yahay kitaabka ilaahay in laga dhigto daydana meesha isaga mar walba lagu noqnoqonayo oo waxa weeye qofku uu ku dadaalayo waayo allihii subxaana qaadirkaa baa yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilati hiya aqwam qur-aankani wuxuu kugu toosinayaa dariiqii xaqa ahaa dariiqii mustaqiimkaa dariiqii wanaagsanaa ayuu kugu toosinaya qofka marka akriya oo ku dadaala oo bal macnihiisa fahmaya waxaa la rabaa qofku markuu kitaabka akrinayo ma aha sidii khaladkaahad oo qofka qiraa'ada keliya inuu akriyo mid madoobe alla ku yaqaan looma baahna qiraa'ada in la akriyo ajar baad ka helaysaa haddaadan xataa macnihii garanaynin oo qofka ma odhanayno haddaadan tafsiirkii aqoonin ha akriyin ee bal akri waayo ajar baad ka helaysaa waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illah qofkii akriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid a wuxuu leeyahay toban toban xasana qofka akriya alif laamiin waa saddex xaraf soddon ajar buu leeyahay marka waa loo baahan yahay qofku xataa hadduunan qur-aanka macnihiisa aqoon horta inuu akriyo hadduu akrin karo oo qiraa'ada barto laakiin waxaa kasii fiican inuu qofku macnihiina baran barto oo macnihii fahmayo oo qur-aanku adug kula hadlaya markaad qur-aanka akriyaysid mar wuxuu kaaga sheekeynayaa aakhira mar wuxuu kaaga sheekeynayaa taariikhdii ummadihii hore mar wuxuu kaaga sheekeynayaa waxa weye rusushii mar wuxuu kaaga sheekeynayaa nabiyullaahi aadam iyo abuurkiisii mar shaydaan iyo cadaawadiisu kaaga sheekeynaya marba nooc buu kaaga sheekeynaya haye marka waxaa la rabaa inaad macnihiisa fahamtid oo markaas aad ku tadaburtid nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa mathalu lmu'min qofka mu'minkaa alladii yaqra'u lqur'aan qur-aanka akrinaya waxa uu la mid yahay mathalu adruja adrujadu waxa weeye waa geed nabaat aad iyo aad u raaxaya udgoon sida reexaan oo kale aad bay u udgoonye wuxuu yidhi riixuhaa dayibun wa dacmuhaa dayib urteedu carabteeduna aad bay u fiican tahay dhadhankeeduna wuu fiican yahay oo waa geed markaad cunaysidna macaan markaad caraftiisa kuusoo carfana aad iyo aad u udgoon waa qofka mu'minka oo ilaahay ka baqaya oo qur-aanka akrinaya wuxuu yidhi wa mathalu ladi laa yaqra'u lqur'aan qofka mu'minkaa laakiin aan qur-aanka akriyaynin wuxuu la mid yahay ka mathali tamra timirta oo kale laa riixa laha caraf ma leh timir maantoo dhan hadday ku ag taallo wax kaaga soo carfaya ma leh laakiin wa dacmuhaa dayib markaad cuntid waa macaan yahay oo waxa weeye xulun weeye waa aad buu u macaan yahay timirta markaa cuntid laakiin caraf ma leh marka qofka mu'minkaa oo aan qur-aanka akriyaynin waxaa ka soo carfi mayaan waayo markuu qur-aanka akrinayo dee kalaamkii ilaahay buu akrinayaa wanaag baa afkiisa ka soo baxaya haddii laakiin uu iska aaminsan yahay de waxa weeye wax carafa oo laga helaya male wa mathalu lmunaafiq qofka munaafiqa ah oo qur-aanka akriyana waxa uu la mid yahay reexaanta oo kale riixuhaa qayib wa dacmuhaa mur lama cuni kara reexaanta oo waxa weeye dhadhankeedu waa kharaar yahay laakiin urteeda iyo carabteeda ayaa aada u udgoon kan munaafiq ah oon qur-aanka akriyayna wuxuu la mid yahay xandala waa geedka geedaha ugu xun oo waxa weeye aada iyo aad u xun oo laysa lahaa riixun wa dacmuhaa mur carafna male waxa weeye dhadhankiisuna aada buu u kharaar yahay haddaba marka xadiidkaa muttafaq caleyh wuxuu ina barayaa qofka mu'minkaa inuu qur-aanka badiyo akrintiisa oo ku dadaalo xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi iqra'u lqur'aana qur-aanka akriya fa inahu ya'tii yowma alqiyaama shafiican liasxaabihi qur-aanku maalinta qiyaamaha wuxuu imaanayaa isagoo u shafaaco qaadaya ciddii akrin jirtay imaamu muslim baa werinaya waa xadiis saxiixa weliba xadiid kalaa jira oo aad iyo aad usii caddaynaya arrintaa shafiicnimada qur-aanka iyo soonkuba inay imaanayaan iyagoo u shafaaco qaadaya dadkii ahalka u ahaa qofkii qur-aanka akrin jiray qur-aankiibaa hadlayo wuxuu odhanayaa yaa rabbi manactuhu annawma bileyl habeenkii baan u diiday inuu seexdo fa shaficnii fiihi ilaahay baa markaa ka aqbalaya shafaacadii wuu hadlayaa qur-aankii baa imaanayo hadlaya haye soonkiina sidoo kale wuxuu leeyahay maalintii baan u diiday cuntada markaasuu u shafaaco qaadaya bal axaadiid kaluu nebigu ku soo caddeeyey oo weliba aada ugu boorinayo zahraaweynka sida albaqara iyo aali cimraan annahumaa ya'tiyaani yowma alqiyaama kaannahumaa khamaamataani iyagoo waxa weeye daruur ordaysoo kale aada moodid ayay imaanayaan oo u shafaaco qaadayaan ciddii waxa weeye akrin jidhay oo ku dhaqmi jidhay haddaba marka qofka qur-aanka akrinaya oo qur-aanka yaqaan aad iyo aad buu qaymo u leeyahay saxaabadu waxay odhan jireen oo ka sugnaaday selafkii man xafida suurata albaqara qofka akriya oo xifdiya suurat albaqara wuxuu aad iyo aad ugu weynaan jiray indhaha saxaabada ay macnaha aad baa loo qadarin jiray oo waxaa la arkayay ninkaasi inuu aad iyo aad wax wanaagsan uu gacanta ku dhigay haddaba in aad iyo aad loogu dadaala la rabaa ikhwaani fillah wa akhawaati kitaabka ilaahay inaad daydane ka dhigatid intaad qiila waqaala ku jiri lahayd ukhti oo waxa weye aad gurigeed joogtid oo waxa weeye telefon aad ku sheekayn lahayd ama dumar u sheekayn lahayd ama wax kale ku mashquuli lahayd kitaabka ilaahay akri kitaabka ilaahay ku dadaal xadiid kale nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wassalaam alladii yaqra'u lqur'aan qofka qur-aanka akrinaya wa huwa maahirun ay maahirka waxa la yidhaha qofka aad u yaqaan qur-aanka xaafidka ah wuxuu maahirun bihi maca safarati alkiraami albarara wuxuuba la mid yahay qofkaasi malaa'igta oo waxa weeye aad iyo aad u qiimo badan waladii yaqra'u lqur'aana qofka qur-aanka akrinaya wayatactacu wayatatacu oo maaragtay tactaca waxaa la yidhahdaa ku joogjoogsiga oo waxa weeye aan si fiican u akriyaynin qofka noocaasa oo u wahuwa calayhi shaaqun uu dhibayo lahu ajraan oo laba ajar buu leeyahy ay macnaha wuxuu leeyahay ajarkii dadaalka iyo ajarkii qiraacada labadii ajar baa la isugu daray haddaba marka waxaynu u baahannahay inaynu kitaabka ilaahay oo dariiqa xaqa inagu toosinaya inaynu aada ugu dadaalno oo akrino oo ku dhaqanno allihii subxaana qaadirkaana haynaga dhigo kuwa kitaabka ilaahay u dadaalaya khulaasatu hada albaab baabkan gebagabadiisa iyo khulaasadiisa waxa weeye waxaynu ka faa'iidnay gabadha muslimadda iimaanu billah inay ilaahay rumaynayso inay u hoggaansamayso biqadaa'ihi wa qadarih inay qaabilayso cibaadada ilaahay daacada ilaahay inay ilaahay iyo rasuulka adeecayso inay ka dheeraanayso daacaduna waxa weeye ijtinaabu awaami waxa weeye ijtinaabu awaamir illaah awaamirta ilahay inay la imaanayso wa ijtinaabu nawaahi waxaynu kaloo ka faa'iidnay inay qof walba mas-uul yahay rag iyo dumarba inay ku dadaasho inay mas-uuliyaddeeda ka soo baxdo inay diinteeda u gargaarayso inay tahay mid diinteeda waxa weeye ku dhaqmaysa oo raacaysa wixii diinteedu fartay wixii diinteedu ka naayadayna bannaanka ka maraysa inay ogaanaysa gabadha muslimaddaa inay diinta islaamku wanaag oo dhan ku idil yahay ee ayna taqliidinaynin cid waxa weeye gaalo iyo wixii lamida ee ay diinteeda ka dalbayso wax walba oo wanaaga oo ku faamayso diinteeda oo ku dayanaysa gabdhihii ummahaat ummahaat almu'miniin iyo gabdhihii saxaabiyaadka inay xaqiijinayso ogaanayso adduunyadaana inay imtixaan tahay wax kalena aan laynoo abuurin wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun ayuu yihi ilaahay cibaadaa laynoo abuuray inaynu cibaadadii ka soo baxno oo ku dadaalno ayaa la rabaa akhawaati fillah haddaba allihii subxaana qaadirka ahaa waxaan weydiisanaynaa inuu inagu sugo diinta xaqaa inoona fududeeyo saynu ugu dhaqmi lahayn dadkana ugu yeeri lahayn wixii ilaahay inaga garansiiyo uguna camal fali lahayn wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin